walaaca ugu badan ee ay qabaan qaxootiga soomaaliyeed ee ku nool magaalada nairobi ayaa waxaa ka mid ah waxa uu noqon doono tillaabooyinka ama go-aanka ay dowladda cusub ee madaxweyne william ruuto ay ka qaadan doonto qaxootiga ku nool dalkeeda maadaama dowladihii ka horreeyey ay dhowr jeer soo saareen qorsho ay ku damacsanaayeen inay ku xidhaan xeryaha qaxootiyada kenya islamarkaana ay qaxootiga dalkeeda ku nool ay dib ugu celinayso soomaaliya cusmaan jeelaani aawow oo ka mid a qaxootiga soomaaliyeed ee ku nool xaafadda islii ee magaalada nairobi kana mid ah xubnaha u dhaqdhaqaaqa qaxootiga ayaa arrimaha uu ka walacsan yahay waxaa ka mid ah sida ay dowladda cusub ee kenya ay u wajihi doonto qaxootiga dalkeeda ku nool gaar ahaanna kuwa soomaalida jeylaani ayaa arrimaha uu ka walacsan yahay waxaa ka mid ah safarada iyo dhaqdhaqaaqa xorriyadda ee qaxootiga ku nool gudaha dalka kenya kaasoo markii hore ay dowladda kenya ay horay u xadiday runtii horta arrimaha qaxootiga wadankan qaxootiga soomaalida hadda ay ku cusub yihiin ma ahan trie decade soddon sano ku dhowaad ah la marooyaa marka dowlad walba oo qaxooti qaabilaysana waxaa hoos yaalla convention geneva marka inkastoo ay dhahayaan marmar culayssi waa jiraan dowladaha ay kala kulmayaan qaxootiga badana laakiin dowladda kenya arrimaha amniga qaxootiga waa lanooga soo dhex dhuuntaa ay ahaayeen iyo culays kale oo yacni dhinaca u n ka oo qaxootigan yacni aan waddankoodana loo celinaynin waddan kalena la siinaynin oo muddo waddankaana aysan integration ama sharci aysan ka haysanin dhibaatada ugu weyn taas aheed bal waxaan rajaynaynaa hadda dowladdan cusub maadaama ay cusub tahay oo hadda uun maanta uun dhammeeyeen codkii loo qaaday yani ama kalsoonidii ama vettinkii oo wasiiradii xukuumaddii lasoo dhisay maanta ay dhammaatay bal yacni muddo ayay u baahan tahay in haddana yani siday ula qabsadaan inkastoo dhammaan siyaasiyiinta hadda lasoo doortay xukuumadda ay ka mid yihiin kenya ayin dad dowladda horey ugu jiray bal haddana waxaan rajaynaynaa in yani ay tixgelin doonaan inkastoo culaysyo badan jiray oo dhowr jeer yani qaxootiga yacni oo isu socodka yacni firi aysan u ahayn oo warqad inay qaataan amase yacni warqado dukumentiyaal qaarkood markay u baahan yihiin qaxootiyada aysan helaynin dhinaca kale hay-adaha iyo dowladaha reer galbeedka ah ee dib udejinta u sameeya qaxootiga ku nool dalka kenya gaar ahaana kuwa soomaalida ayaa dib u bilaabay hanaankii iyo qorshihii dib udejinta qaxootiga kadib sannado ay barnaamijyadaasi saameeyeen saameyntii ka dhalatay cudurka covid iyadoo ay sidoo kale qaxootiga soomaalida ee kenya ay sii niyadgelisay tillaabadii ay dowladda maraykanka dhowaan ay ku kordhisay tirada dadka ay dib udejinta u geynayso dalkeeda qoladii horta wax lahaayeen ama wax u bilowdeen waxooda xanibnaa badi hadda culayskii waa la qaaday waxaa bilowday caafimaadiyadii oo dib loogu celinayo qofku maadaama caafimaadkii dhacay security clearancegii oo haddana dib loogu celinayo lixlix bilay u dhacayaan kuwaasna waxwaaba bilowdeen xitaa falaahidyadii wax yaryar oo laakiin aan la sheegi karin ayaaba bilowday yaryar qaar baa jira oo baxeen oo individualist ah laakiin waxaan sugaynaa midii oo yani dadkii oo yani in tiro badan hal mar la qaato waddanka maraykankana sanadkan wuxuu ku daray yani qaxootigii kun ayuu ka dhigay horey waxay ahaan jirtay kun sanadkii aan soo dhaafnay kun sanadkan kun ayuu ka dhigay weliba afrika waxay ku leedahay qaxootigeeda kun ayay ka leedahay tiro ahaan taasina rajo fiican ayayna gelinaysaa in yani qaxooti badan oo soomaalida kakuma dhadhaab hadday noqoto iyo kuwa nairobiba in yani ayagana fursaddaas ay wax ka heli doonaan ayaan rajaynaynaa ka dhaqdhaqaaq ahaan yani activities ahaan maadaama arrimaha qaxootiga aan in muddo ah aan u dhaqdhaqaaqo hay-adaha aan wada shaqaynona waxaan shirarkoodii aan ka jeedin doonaa si yacni oo tixgelin gaar ah ay noo siiyaan gaar ahaan weliba qaxootiga baahida gaarka haysato iyo weliba kuwa in muddo ah kenya ay joogaan oo xal aysan lahayn ay ku noqdaan qaxootiga soomaalida ee ku nool kenya ayaa ka mid ah malaayiinta dalka kenya ku nool ee ay taabatay saameynta ka dhalatay sare u kaca nolosha iyo maciishadda ee gudaha kenya khadar maxamuud xareed v o a nairobi